الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب الجد والإخوة ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا فألق نحو ما أقول صمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذه ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهام فاغنع بإيضاحي عن استفهامي ناظمك رحمة الله عليه waxa uu halkan ka guda gelayaa baabka ay ahlulcilmigu u baabeeyaan baabu ljaddi waalikhwa baabka awowga iyo walaala awowga iyo walaalaha iyagoo qolo kastaaba gaar ah horaynu u soo ogaanay axkaamtooda oo iminka dib uguma noqonayno laakiin marka ay yihiin mujtamicayn ay yihiin labada qolo kuwii kulansan ayaa baabkan looga jeedaa horaana uu inoo yidhi wa xukmuhu wa xukmuhum sayaأti mukamala albayaani fi lxaalaati horuu inoogu tilmaamay awowga iyo walaalaha naadimku xukumkoodu inuu dib inooga iman doono iyaga oo faahfaahsan marka awowgu inuu saddexdii xaalo ee aabbaha wax ku qaato marka aanay walaalo wada joogin waynu soo aragno walaaluhuna inay yihiin hadday kuwii aabbiyo hooyo yihiin ama kuwii aabbe oo qura ama iyaga oo wada jooga inay casobo noqonayaan marka ay lab yihiin oo aanay wax kale noqonaynin markay dhadiga yihiinna ay ahlufarad noqonayaan oo wax kale aanay noqonayn hadday wada joogaanna ay isku casaboobayaan ashiqaduna gaar isugu casaboobayaan oo casabatu bilkayr yadiya hablahooda ay walaalaa yihiin noqonayaan kuwa li-abkii aabbaha kula maydka kula walaalahayna iyaguna sidaasi leeg casabatu bilkayr ay ragga la jooga ee walaaladooda he li-abkaa ay ku noqonayaan horaynu usoo aragno marka maanta wuxuu inagala hadlayaa iyagoo wada jooga qolo kastaaba iyagoo gaar ah meel baynu kusoo tiirinay baahina uma qabno aynu dib ugu noqono laakiin marka ay wada joogaan ayay masaladu ku saabsan tahay marka ay wada joogaanna runtii ahlulcilmiga siiba saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciinta iyo a'imadii sunnada aimatu madhab salafiyiin ahlilxadiid dhammaantood waxaad arkaysaa inay ka taxaruji jireen ama ay dembi kaga baqan jireen masalada iyada ah oo aanay ku degdegi jirin sida awadeed baa cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu xadiiska saxiixeynka arrimihii uu tamaniyey nebigu sala allahu alayh wasalam inuu caddayn aada iyo aada markaa u faahfaahsan oo wax dambe aan loogu noqon inuu caddeeyo arrimuhuu tamaniyey arrinta awowgu ka mid bay ahay oo awowga iyo marka abwaabta ribada wax ka mid ah iyo markaa tii saddexaad oo ahayd ta saddexaad maxay noqonaysa asartii saxiixaynka markaa markuu tamaniyayey ahaa kalaaladabe kan doonaya waa alkalaal saddexdaa arrin buu xadiiska saxiixaynka uu tamaniyey inuu nabigu sala allahu alayh wasalam bayaan marka aada iyo aada u cad oo aan arrin dambe loogu laaban oo inta aanu dhiman u caddayn lahaa diintana alle waa kamilay laakiin wuxuu ujeedaa caddayn aan ijtihaad iyo markaa muranka inta leega saxaabada ka dhex dhacay aanu ka dhex dhacayn markaa saddexdaa arrimoodba wuu tilmaamay oo aad buu u tamaniyey inuu nabigu caddayn lahaa caddayn aan markaa ijtihaad iyo markaa arrin dambe oo saxaabo iyo keyrkoodba isku qabtaa aanu gelin waa abwaab kamid a abwaabta ribada iyo awowga iyo kalaalada sidaas si leeg cabdillaahi ibnu cumar waxa uu tilmaamaya oo inankiisii ah cumar ibnu khadaab caalimkii la yaqaanayna ah wuxuu leeyahy ajra-ukum calaa jaraasiimi jahannam ajra-ukum cala aljad waxa idinku dhiiran jahannamo salkeeda bimacnaa inuu isku qaado oo isku tuuro ka idinku dhiiran xagga awowga awowga ka idinku dhiiran ayaa jahanamo salkeedana idinku dhiiran afartaas oo cabdirazaaq fi lmusanaf uu kusoo saarayo sidaas sileeg ibnu xasmina fi lmuxalla wadaadka markaa zaayid ibnu xasan ibnu saalix alwusaabi alcumari kitaabkiisa cajaa'ibta qaba ee aljaamic fi axaadiidi wa aathaari alfaraa'id wuu saxiixinaya kitaabkiisa jaamica ah ee la yahdo aljaamic fi axaadiidi wa aathaari alfaraa'id wuxuu leeyahy waa saxiix waxaana u taqdimiyey kitaabka marka caalimka diyaar ilyamaniya fi hadihi اlayaam ama fi hada alcasri ama fi maalmahan oo bacda muqbil ibn hadi alwadici yaxya ibnu cali alxajuuri xafidahu llah marka isaguna kitaabka waa u taqdimeeyey oo aad buu ammaanay marka asartaa wuxuu leeyahy waa saxiix asaro badan waa jiraan laakiin in badan oo kamid ahi may ansixin oo baabka waciidka kusoo arooray kamid ah waxyaabaha tusaya baabku inuu adeegiisa leeyahay waxaa kamid ah qaadi shureex oo la ogaa maqaamka uu saxaabada agteeda ka lahaa iyo salafkiiba ilaa lixdan sano u qaadiyahabaa la yahda qaadi shureex oo caalimnimadiisa iyo cilmigiisa la yaqaanay waxaa ka sugan inuu ka gaabsan jiray awowda oo afarta saxiixa ah ee isla kitaabka laftiisa ku sugan oo uu saxiixinayo musanafka cabdirasaaqna ku sugan isaga laftiisa abi isxaaq ayaa shureex weydiiyey mas'alo mas'aladaasi oo ku saabsan hooyo iyo walaal iyo awow iyo zawj afartaa qof waa zawj iyo hooyo iyo ah iyo jad dabeedna waxa uu ku jawaabay lizawji annisfu walilummi athuluth dabeedna wuu aamusay markay awowgii iyo walaalkii isku soo hadheen buu aamusay dabeedna ninkii waa ku celiyey sidii buu misna ku celiyey saddex jeer buu sidaa iskaga daba celiyey oo mar kasta uu yidhaahdaa waar zawjkuna xoolaha barh buu leeyahay hooyaduna thuluth bay leedahay halkaa markuu marayaa buu aamusaa dabeedna nin markaa madaxiisa taagan ayaa ku yidhi innahu laa yaqulu fi ljaddi shay-a war isagu awowga waxba kama yidhaahdo ha ku daalin ha ku daalina iskaga mar hadday sheekadu awowga iyo walaal joogto waxba ka odhan maayo qaadi shuray halkaasuu ka qaaday marka markaan aad hamoodin inuu ilaaway labadane hogaanku uga aamusaya oo labada nasku ku cad yahayna wuu sheegay masaladan ijtihaadiga ah ee saxaabadu ku kala baydheenna iskaga aamusaya isagoo dembi kaga baqay marka runtii adigu waktigii cuma abi bakr asidiiq radia allahu tacaala canhu waktigiisii sida imaam lbukhaariba saxiixa uu kusoo bixinayo waxa weeye saxaabadu iskuma khilaafsanayn oo khilaaf soo baxay oo soo daahiray ma jiro inuu awowgu aabe ka dhigan yahay oo aan walaaluhu waxba la dhacay iyadoo saxaabadu mutawaafiruun ah waktigii abibakar waxa weeye arrintu sidaasi bay ahay cumar ibnu khadaabna waa kan tamaniyaya masalada in la caddayn lahaa caddayn markaas sidan kasii waafisan bal hadalkiisuna aad buu isu khilaafay oo hadallo badan buu awowga ka yidhi sida markaa afaraha saxiixa ku sugan marka runtii masaladu adeegeeda waa leedahay masaladu adeegeeda waa leedahay soomaaliduna horeynu u tilmaanay inay ka maahmaahday oo ay yidhaahdeen masalo jad iyo meher carmal iyo maqrib daruureed midna laguma degdegabay marka iyaga laftoodu waxay muujinayaan maqaamka iyo makaanada ay leedahay masaladaas oo inay u baahan tahay si badan in laysaga xubsado marka runtii masaladu adeegeeda waa leedahay iyadoo adeegeeda leh misna waxay u baahanaysaa tarjiix sharciga in la siiyo oo hoos loo eego oo bal la isku dayo kitaabka iyo sunnada wax cagsi gelinayaa ma jiraane allana diintiisa waa ka milaye bal si dhaba in loo eego marka ahlucilmiga iskumay waafaqiin aragtidoodu jumhuuru ahlilcilmi oo madaahibtaasiiba dhinacooda marka laga eego waayo saxaabada jumhuurkeedu waa inuu aabe la mid yahay laakiin jumhuurka a'imada siiba madaahibta waxay mareen sida kale oo ah inaanay walaaluhu ridaynin inaan wax le awoogu walaalaha ridaynin ee ay wax la qaybsanayaan marka runtii qolo kastaaba adiladooda ayay daliishanayaan laakiin innagaan ku dheeraanayn min xaysu aladilla waxa xoog badan oo tarjiixu u badan yahay qowlka abibakar sidiiq uu ku tegey ee waktigiisiina saxaabadu markaa khilaaf weyn oo ay muujisatay aanay jirin oo ah inuu aabe la mid yahay oo uu walaalaha ridayo oo in wax loola qaybiyo aanay ahayn walaalow inay iska tagaanay waayo sababka sidaa loo leeyahay waxa weeye cid isla diidani ma jirto awowga iyo walaalaha in awowgu xoog badan yahay xitaa kuwa la dhaxal siinaya waa qirsan yihiin in awowgu xoog badan yahay waxyaabaha tusinayana waxaa ka mid ah haddii ahlu faradku dhaxalka dhamaysto oo waxa weeye walaalaha iyo awowgaba laga dhamaysto way isla ogol yihiin inaan awowga la ridin ee markaa mas'alada la xawlo oo isaga inta saaxibu sudus laga dhigo lix meelood meel ahaan la siiyo masalada in la kordhiyo la xawlo oo qof kastaba nusqaantu gasho oo isaga aan la qadin taasi waxay ku tusinaysaa inay qirsan yihiin in awowgu xoog badan yahay oo walaalihi oo iska tegey ayaan isaga la la dhaxal waasiinay haddii sudus qura soo hadhana isagaa la siinaya walaalihu waa tegaya marka xitaa qolada walaalaha iyo awowga dhaxal siinaysa wax ee wax wadaajinaysa waxaad arkaysaa inaanay simaynin bal waxaynu arki doonaa inayna odhan doonaan marba isaga sida u fiican baa wax loo siinaya oo walaalaha cidhiidhiga la gelinayo waa arrin tusinaysa inay qirsan yihiin in awowgu sarreeyo bal abwaabta kale ee shariicada marka la eego awowgaa horeeya oo ahlucilmigu itifaaq waxay kusoo naqliyaan walaaluhu inay markhaatiga isu gelayaan laakiin awowga ilmaha uu awowga u yahay calaa qawli ljumhuur lama looma markhaati looma geliyo sida aabbahaba aanu markhaati ugu furaynin ee macnaha wax wax u taraya aanu ugu furaynin ayaanu awowgana ugu furayn oo waa ilmihiisi oo awowgay baan maragu ahay kaa yeeli maayaan jumhuur ahlulcilm laakiin walaalkay baan maragu ahay ahlulcilmi badan ijmaacan bay kusoo naqliyeen in la arbaray oo isaga mugdi geli maayo marka waxaad arkaysaa inay kala dhow yihiin oo awowgaa dhow walaalka awowga ayaa ka dhow waa midda labaad ee qisaasta in labada walaalahay hadday isdilaan la isu qisaasayo waa bilijmac laakiin awowga la iskuma qisaasayo ahlulcilmi badani sida ay ku tageen masalada khilaafaha ku jiray oo waalidka weladka loo dili maayo adilada saxiixa ah ee tilmaamaysa waalidka aabbaha iyo hooyada oo qura kamay dhigina awowga iyo ayeyadana way geliyeen marka taasina waxay kutusinaysaa inaanay sinnayn oo laba la isbarbar dhigi karo aanay ahayn laakiin walaaluhu hadday isdilaan in laysu dilaya waa bilijmac ishkaal kuma sugna cidqiga iyo xoraynta shaksigu waalidadii inaanu addoonsan karin ahlulcilmigu iskuma hayaan haddii khilaaf ku jiro awowgayana khilaaf muctabara maa oo ma addoonsan karo ilmuhu awowgii addoon kama dhigan karo lakin walaalkii wuu addoonsan kara walaalkii addoon waa u noqon kara taasina waxay tusinaysaa inaanay sinnayn oo dad la isu keeni karo aanay ahayn qadciga fi sariqa tuugada gacanta la goynayo shaksiga ku xada waxa weeyaan waalidku hadduu wax kaa xado inaan gacanta la goynaynin laa ishkaala fi dalik mar haddaa maruu wax dilaba loo dilaynin tuugadiisana gacanta looma jaray hadduu awowgu qaato xoolaha ilmaha u awowga u yahay wax ka qaato gacantiisa lama goynayo lakin walaalka waa la goynaya haddii walaalkaa ku xado waa la jaray masaa'ilkay ku kala duwan yihin waxaa kamid a wilaayat nikaax guurka awowga horeeya oo inanta aabaheed baa guuriya marka xigana awowga lambarka labaad adigu ahlucilmi qaarkood sida xanaabiladoo kale iyo oo gabadhu ilmahay dhasho lambar kow ka dhiga awowgana lambar hale aabahana lambar laba ka dhiga awowgana lambar saddex ka dhiga waa jira adigu si kastaba u dhigo walaalaha iyo awowga awowgaa horeeya oo gabadh awowgeed joogo walaalkeed ma guurin karo waa waxyaabaha muujinaya inuu isagu ka mudan yahay oo ka xoog badan yahay mathalan nafaqada iyo biilka oo kale siiba madhabka shaaficiyada qofka waxaa biilkiisu ku waajibaa waa asalka iyo faraxa cidda ka farxan inuu biiliyo iyo cidduu ka soo jeedo laakiin walaalaha iyo kuma waajibo iyadoo ay sidaa tahay awowgu waa dadka aada biilinayso ee biilkiisa kugu waajibayo adna haddaad wax weydo oo shuruudii lagugu biilin lahaa aada leedahay inuu ku biiliya ay waajibku taana waxaad arkaysaa awowgaa horeeya oo walaalaha awowga ayaa ka mudan oo ka horeeya zakada waa sidaasi leh oo awow zaka lama siin karo awowgay baan zakada siinayaa ma suuragala aabbahay baan zakada siinayaa bay ka dhigan laakiin walaalkaa zakada waa la siinaya waxaa lamid a baabkaa dhaxalka aynu tilmaamaynayna waa lamid oo isagana ahlulcilmigu qolo dhaxal siinaysa awowga iyo qolo kaleba waa isla ogol yihiin marka qiilka uu soo naqliyo ibnu xasmi oo ahlulcilmiga in badani aanay qiimaynin ee uu tilmaamayo daifa min ahli lcilmi min asaxaaba wagayrihim inay aaminsanaayeen walaaluhu inay awowga ridayaan qiilka noocaasa mooyaane ahlulcilmiga wixii qiilkaa kasoo hadhay way isla ogol yihiin in awowgu horeeyo ee weligiiba ha horeeya wax ma la qaybsanayaan mise la qaybsan maayaan khilaafka halkaas uga jeeda marka runtii adilada la eegana waxaa xoog badan iyo tarjiixaad badan la fiiriyo qolada tiri waxay iska tageen walaaluhu oo awowga xoolaha la siiyo laakiin madhabujumhuur oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo ka mid yihiin qowlkaa ma qabaan awowgana xoolaha ma siinayaan ee waxbay ula qaybinayaan haba isku khilaafsanaadeen qaabka wax loogu qaybinaye oo ahlulcilmigu haba kusii kala duwanaadeen iyaga laftoodu qaabka wax loogu qaybinaye tarjiixayna innagaan ku raagaynin markaynu rajaxno awowga ayaa xoog badan oo walaalaha ridaya maadaama jumhuuru lmadaahib ay mareen inaanay ridaynin way kugu adkaanaysaa waaqica inaad ka muujiso waa midda labaade haba kugu adkaatee waxaa muhima masalo markaad si rajaxayso labada dhinacba adoo adiladooda si weyn u eegay iminka inaynu dabagallaabeynu diidayna waktigay inaga qaadaysaa waa inaad kala rajaxdaa waa midda labaad ee madhabkaad ka tegaysa laftiisa ee marjuuxa aad ka qabto waa inaad taqaanaa oo ma aha markuu kugu adkaado awowdu ile waa masaa'ilka adag buu ku jiraa ee inaad tidhaahid warniya wuu adkaaday anigu madhabkii iyo xanafiyada iyo shaaficiyada qaarkood sida musan iyo ibnu surayj a'imadii waaweyn qaarkood ay doorteen ee abubakar usidiiq iyo saxaabada in badanna qabeen ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo aimo badanna rajaxeen war anigu kii baan dooranayaao waxba siin maayo walaala markay kugu adkaato sidaa ha odhani ee waa inaad taqaanaa oo iyada lafteeda boolbool u xurtaa masaladii adoo si kasta u yaqaana waa inaad tarjiixana martaa ee markay kugu adkaato markaa dhinac una iska dooran marka haddaba waxaynu eegeynaa balaalulcilmiga qeybta tiri waxbaa loo dhaxlayaa oo waxbay qaybsanayaan siday wax ugu qaybinayaan sidaa lafteeda islama ogola laakiin sidan madhabka zayd ku tegay zayd ibnu thaabit ee shaaficiyada iyo maalikiyada iyo qolyahaasina qaateen ayaynu eegeynaa bal hadda siday u dhigeen marka sidaa lafteeda markaynu soo ururino ma adka markaas si weyn u eegto ma adka laakiin waxoogaa isku noqnoqodka iyo meelaha qaarkood ayaa laga yaabaa inaad u qaadato inay adkaato laakiin ma adkaato awowga iyo walaalaha markaynu khulaasaynayno ee qawlkan wax u wada dhaxlaya aynu marno ee sida naadimku u dhigayna aynu eegno awowga walaalaha la kulmaya horta waa kuwii aabba iyo hooyo ee ashiqada la odhan jiray iyo kuwii li-abka ah kuwa li-umka ah walaalaha hooyo iyo walaalada wiilashooda in awowgu ridayo waa bilijmac iyada taa laba isku hayso walaal hooyo awow uma iman karo horaynu usoo aragno ibnul akh ama ibnulakh shaqiiq ha noqdo ama ibnul akh li-ab ha noqdo isna awow uma iman karo awowga agtiisa ma soo istaagi karo laakiin ka laga hadlayaa waa walaalkii aabiyo hooyo iyo kii aabe ama labada qolo wada jooga oo saddexda xaalo wey imaa awowga walaalo aabiyo hooyo oo qura inay la joogaan imaa kuwa aabba qura inay la joogaan imaa iyagoo isku jira inay la joogaan oo saddexdaa mid saddexdaa arrimood markaad aragto imaa iyaga in ahlu farad weheliyo iyo inaanu wehelinna waa laba xaale oo kala qaad isaguba wuu inoo tilmaami doonaa waclam biana aljadda duu axwaalin waxaad ogaataa awowgu inuu yahay mid xaalada u saaxiiba arrimo dhowr ah inuu markaa leeyahay awow marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan markay rabaan inay masalada soo khulaaseeyaan sida wadaadka soomaaliga ee cali bnu mu'min kitaabkiisa aada u qayimka ee faraa-idka ee fatxu lqawaamid limuriidi cilmi lfaraa-id waa qeybta manhaajka ee faraa-idka ayuu sharaxay marka wuxuu ka leeyahay kitaab aada u qiimo badan oo la yidhaahdo fatxu lqawaamid limuriidi cilmi lfaraa-id yani iyadoo qawaamidda iyo qarsoonaanta iyo meelaha markaa qumuudka ku jira laga furayo oo loona furayo ciddii rabta inay cilmiga faraa-idka barato cinwaankaasi u bixiyey kitaabkiisaas oo runtii aada u qayima wadaadku fiqiga aad bu ugu horreeyay cali bnu mu'min adigu laakiin xagga caqiidada kuma fiicnay mu-alafaad uu ka leeyahayna ma waxna oo ashcari buu ahaa marka weliba suufiyana markaa kusii fogaado oo iska xaggaa kama waxnay laakiin xagga fiqiga faqiih buu ahaa wuxuu tilmaamaya ilaa boqol iyo shan iyo soddon mas'alo ahlulcilmiga qaarkood inay gaadhsiiyeen maraan anigu in yar hoos u eegayna cid qortay maan arage boqol iyo afartan iyo toddoba waa la gaadhsiin karaa oo ilaa boqol iyo afartan iyo toddoba waa laga dhigi karaa isagu laakiin boqol iyo shan iyo soddon ayuu tilmaamay waana laga sii badin karaa haddii si wacan loo eego way kasii badanaysa marka marka tirada la sheego waad yaro shakaysaa way badan tahay aso lakin ma badna waa fududa sida lagu soo saaraya waa si fudud waxaana ay ku soo saarayaan soomaynaan odhan walaalaha awowga la kulmaya ama waa ashiqo bura ama waa li-ab ama iyagoo wada jooga waa saddex xaalo saddexdaa xaalo ee awowga marba qola la kulmayso waxaa dhici karta in ahlu farad la joogo saddexda xaalada markastoo awowga qola la kulmayso iyo inaanu la joogin soo laba xaalo maaha intaasu maynu talada ka soo saaray iyo ehlu faradka u iman karaa intay yihiin saddexdaa qodob baynu isu geynaynaa tiradii oo markii odhaga baynu soo saaray marka aan ehlu farad la joogin ee walaaluhuna saddex jihada ay kaga imanayeen imaa ashaqo qura imaa liab qura imaa iyagoo wada jooga saddex xaalo midunbu wax ku qaata saddex xaalo midun markaan ehlu farad la joogin waa laba xaalo laakiin hoostay saddex ka tahay wadaadkuba labu ka dhigi doona laakiin hoostay saddex ka tahay imaa in ay u tacayunto inuu muqaasamo wax ku qaato inuu walaalaha ka mid noqdo wax la qaybsado inay tacayunto iyo in hulusu jamiic ilmaal ay tacayunto iyo inay usinaadaan oo saddexdaa qodob laba matni buu saari doonaa hadda buu naadinku inoo sheegi ta kalena sideedii uga soo baxay haddaan ahlu farad la joogin imaa in uu muqaalaba xaalun wax ku qaadanaya ee mar bay labada xaala sinmayaan si saddex noqonaysa oo haddii aan ahlu farad la joogin awowgu walaalaha wuxuu wax kula qaataa inuu ka mid noqdo iyaga oo wax la qaybsado iyo inaanu la qaybsana inta xoolaha saddex meelood meel la siiyo inta kale iyagu qaybsada haddaba waxaa ku saddex noqonaysa inay usinaadaan oo awowga haddaad waxula qaybisana intaasu qaadanaysa haddaad sulus siisana intaasu qaadanay kama badanayso saddexda xaalaa ka suuragal saddexda walaaladiyowba saddexdaa xaala waa ka suuragal markaa saddex saddex ku dhufo waayo ashiqadana saddexdaasaa ka suuragala inay muqaasamo wax kula qaybsadaan inay sulusu jamiic ilmaal siiyaan inay la usinaato kuwa kalena waa lamid saddex saddex lagu dhuftay sow sagaal ma markaan ehlu farad la joogin sagaalkaasa ka soo baxay haddii ehlu farad la joogaan haddii ehlu farad la joogaan walaaladii saddexda jiha ka imanaya haddii ehlu farad la joogaan hada saddexda jiha ka imanaya weligaa kuwii umka amoodin inaan tirinayo iyo kugu soo noqdo saddexda jiha waxaan uga jeedaa ashiqa qura liab qura iyo iyagoo wada joogaan oo kuwii la abkaha iyo kuwii ashaqaduba wada joogaan marka ahlu farad la joogo saddex xaalo awowgu wax ku qaata sideedaba waynuna arki doonaa saddex xaalo wax ku qaata inuu marka ahlu faradku wuxuuda qaato muqaasamatulbaaqi uu sameeyo marka ahlu faradka laga saaro walaalaha baaqiga inuu la muqaasameeyo la qaybsado waa kow inaanu la muqaasamayne uu qaato inta soo hadhay markay ahlufaradku meesha ka baxaan huluskeed oo hulusulbaaqi uu qaato oo dhaxalka cid hulusulbaaqi qaadata sideedaba hooyada oo mas'aladii qaraaweynta wax ku qaadata iyo awowga marka ahlufarad joogo ee hulusulbaaqigu u dheer roonaado wax ku qaata mooyaane cid kale wax ku qaadata marka hulusulbaaqi inuu qaato waa qodob laba iyo sudusu jamiic ilmaal hada hadda sudusulbaaqi maaha waa sudusu jamiic ilmaal xooluhu siday u dhan yihiin suduskeeda inu qaato wuxuu waa shantaa xaalo eelufaradkiina labaa ka suuragal ahaa soo ma ahayn oo imaa muqaasama iyo wa imaa hulusu jamiic ilmaal tanna waa saddex waa muqaasamatulbaaqi iyo hulusulbaaqi oo haddii hulusu jamiic ilmaal aynu ka lahayn baynu hulusulbaaqi nidhi muqaasamadiina muqaasamatuulbaaqi baynu nidhi waa intaa baaqiga ah muqaasamadiina iyo sudusu jamiic ilmaal waa shantaa xaalo marka qaybtii hore aan ahlu faradku la joogin sagaal baynu ka soo saarnay soo ma ahayn qaybtan aynu boqol iyo lix iyo labaatanka ka soo saarnay marka iyadana saddexda xaaloku wax ku qaataa saddexda xaalo waxaa suuragala in saddexda mid u tacayunto oo mid kale haddaad ku tallaabsato waa khata lagu yaado masaladaas mar baa sulutulbaaqigu u tacayunaya oo wax kale wax kuma siina mar bay muqaasamadu u tacayunaysa oo wax kale wax kuma siina mar bay muqaasama sudusu jamiic ilmaal u tacayunaysa oo wax kale aanad wax kusiin karin saddexdaas mar way tacayunaysa marna saddexduba way sinmaya oo taad wax ku siisaaba cid kula hadli kartaa ma jirto waayo way siman yihiin oo haddaad tahay sudusu jamiic ilmaal waa lix qori oo aada qori siisay oo haddaad tidhaahid waxaan siiyey muqaasamatulbaaqi masalan zawj baa jooga moogta zawji nisfi raba iyo awowga labalaabki oo walaalaa laba wiil oo walaala abaa awowga la jooga suuradaas oo kale saddexdaas aad wax ku siisaa wakiita masalada lix baad ku dhisaysaa awo zawjka saddex oo nisfi abaad siinaysa meeshii saddex baa kusoo hadhay awowga haddaad tidhaahid walaalaha aanu la qaybiyo ila waa laba wiiliyo isaga saddexda qorubaad ukala dhiibaysa ila saddex walaalaha dadkan haddaad tidhaahid saddexdan qori ee soo hadhay awowga aan siiyo thuluskiina waa qorigu qorigu baad siinaysa haddaad tidhaahid sudusu jamiic ilmaal baan siinayaan waa qorigu markaasoo kale maxaa u siman saddex dhiba oo taad wax ku siiso cid kugu qabsanaysaa ma haddii la yaha maxaad wax ku siisaa awowga ad qoriga kusiisaa war waa sudusu jamiic ilmaal ee naga daa cid kula hadlaysaa ma haddii la yaha maxaad wax ku siisaa ta thulusu baaqi wey waa eg tahay cidi kula hadli kara mayso haddaad tidhaahid waan u muqaasameeye waan u qaybiyena cid si ku odhan mayso markaa saddexdii xaala in mid u tacayunto waa saddex xaala soo ma inay saddexdiba u siman yihiin waa xaalad afraad iyo in ay laba laba ugu sinaadaan oo masalan ay sinaato muqaasamada iyo thulusulbaaqil waa kow soo ma ama muqaasamada iyo sudusu jamiicilma ama thulus iyo sudusu jamiicilma saddexdaas unbaa markaana sinmaya oo xaalaadka haddaad si kasta u tiriso saddex xaalunbaa kasoo baxaya saddex u tacayunay saddexdii xaala in saddexa miduun u tacayunto in saddexduba u sinaadaan in laba guddoonaato waa toddoba xaalo ahlulcilmigu si kastay u tiriyaan waa toddoba xaalo toddobadaa xaalo maxay ka suuragal tahay saddexdii walaalaa ahaa mid kastaba marka gaarhaan wayta ashiqadana toddobaduba waa ka suuragal liabkana toddobaduba waa ka suuragal iyagoo wada joogana toddobaduba waa ka suuragal markaa toddoba saddex ku dhifto waa koob iyo labaad koob iyo labaatankaas se kusoo baxay ma haysa mar maray koob iyo labaatankaas xaalo ehlu faradka marba ila ehlu farad la jooga baynu ni ehlu faradka la joogaa waa hayo marba ciddaa la joogi kartaa ehlu faradka awowga u yimaadaana waa lix marka lixdaa in mid la joogo in laba la joogo in saddex la laba gara cidunbaa la joogo haddaad lixda midh midh kura ula joojiso aada xaalaadka kale oo dhan iska dayso haddii kale kumanaanbay kula tegaysaa oo aad marba tihay in ahlufaradka mid kamid ah xaaladaha la jooga waxay noqonaysaa lix lagu dhuftay koob iyo labaad waa boqol iyo lix iyo labaad sagaalkii horena uga waa boqol iyo shan iyo soddon intuu tilmaamayo sheekh cali ibn mumin kitaabkiisa fatxulhawaami waa intaa masalada u khulaasiyey lakin waa intaa oo ahlu faradka u yimaaday lixdaahina waxa weeye binti iyo bintulibni iyo zawjaan soo afar ma iyo hooyo iyo ayeey marka waa lixda markaan halkan ka soo saaray anigu markaan leeyahay boqol iyo afartan iyo toddobay noqonaysaa waa marka labada ayeeya la kala tiriyo oo toddobaan ku dhasho weliba waa marka midhmidh ula joogo isagu boqol iyo shan iyo soddonka wuxuu kusoo saaray waxa weeya ayeeyooyinku mid qura ka tiriy hal madax ka tiriyey jada buu m madax ka tiriyey laakin haddii labadii jada la kala qaado marba la yaaba marna tii aabbaa la joogi karta marna tii hooyo ile kiisuu buu ridayaa ta aabba ridi maayo waaba islaantiisii ma ridi kare waxay noqonaysaa xaaladda noocaasi ah boqol iyo afartan iyo toddobay noqonaysaa lakin isagu lixdaas uu ku dhuftay boqol koob iyo labaatankii dabeedna boqol iyo lix iyo labaatan sagaalkii markaan alufarada joogin awogee boqol iyo shan iyo soddon marka had iyo jeer marka ay culimada qaarkeed dhigayaan masalada markay dee tirooyinkeeda sheegaan ee walaaqaan baa dadku ka carara laakiin wax fogma aad bay uhawlin haddaad tiro doonaysana qaabkaa isugu dhufo haddii kalena tiradaba iska daayo awoogu shan xaalood buu leeyahay waxaba ururi gebigeedaba ururi waxaa taada war shan xaalo leeyahay ha waxaan baa igu tirada baa adigu badinaysa shan xaalood quru leeyahay haddii walaalaha iyo isagoo qura isu yimaadaanna laba xaalo wax ku qaada imaa inuu wax la qaybsado oo walaalaha ka mid noqdo iyo thulusu jamiic ilmaal inuu qaado oo markaan aynu faradajo haddii aynu farada joogana saddex xaala mid unba wax ku qaado marba ta u dheerkoo inuu marka aynu faradku meesha ka baxaan ay wuxuuda qaataan baaqiga muqaasameeyo oo walaalaha la qaybsado inuu baaqiga thuluskii qaato iyo marka hore ehlu faradku joogaba sudusu jamiic ilmaal inuu qaato waxba washan maanta waxaa lagu badinaya waa intaas bal haddaba aynu eegno naadinku raxmatullaahi calayhi isagaa si waxaan u dhigi doona e siduu u dhigo wuxuu yihi naadinku raxmat ullaahi calayhi wanabtadi ay wanabtadi-u waan bilaabaynaa shicirka daraaddeed buu markaa hamsihii u fududeeyey wanabtadi-u yani wanabtadi waa bilaabaynaa wanabtadi-u alaana hadda ayaynu bilaabaynaa bimaa kii baynu bilaabaynaa aradnaa aynu doonnay ay iraalahu inaynu soo arooreyno wixii aynu doonnay haddaynu bilaabayno oo fi ljaddi walikhwa oo fi fi ljaddi ku saabsan fii irfi ljaddi awowga dhaxalkiisa iyo walikhwati walaalaha dhaxalkii awowga iyo walaalaha ku saabsan haddaynu bilaabaynaa id cille ee sababku wuxuu yahay wacadnaa waa aynu yaboonnay horaynu ballan qaadnay waynu ballan qaadno waxaynu ballan qaadnay inaynu fulinaana waa lagaba maarmaan waa kii hore inoo soo yihi waxukmuhu waxukmuhum sayati mukamal albayani fi lxaalaat maadaamu sidaayna yihi haddaynu bilaabaynaa bi waxaynu ballan qaadnay wanabtadi waa bilaabaynaa alaana hadda bimaa kii baynu bilaabaynaa aradnaa aynu doonnay ay iiraadahu inaynu soo aroorino oo fi ljaddi walikhwa ku saabsan awowga iyo walaalaha bimacnaa dhaxalkooda id cille sababku wuxuu yahay wacadnaa waynu yaboonnay oo horaynu u ballan qaadnay ee fa alqi rib naxwa maa aqul waxa aan ku leeyahay asamca maqalka u ridku maqalka waxaad u raaricisaa waxaan ku leeyahay wajmac kulmi xawaashiya alkalimaati kelimaadka hareerahooda bimacnaa atraaf alkalimaat kelimaadka hareerahoodana soo ururi jamcan kulmin soo kulmi oo ururin soo ururi ahlulcilmiga in badan baa beytkan adeegsada waayo waa beyt qiimo badan marka ahlulcilmiga in badani markay ama muxaadaraadka jeedinayaan ama ay mawduuc ka hadlayaan ayay beytkan ishaaraan naadinka raxbiya oo ay yidhaahdaan falqi naxwa ma aqulu samcan wajmac xawaashiya alkalimaati jamca waayo hadal kastoo aada rabto inaad fahanto wuxuu u baahan yahay marka hore inaad dhagaha raariciso oo si dhaba u maqasho oo adoo meel kale la haysto ka fekeraya waan kula socdaayo iska wadaanad ku odhan haddii hadalka aada danaynayso marka hore waa inaad dhegaha raaricisaa oo tidhaahdaa maxaad igu tiri waad si waxaan u dhegaysataa waa midda kale hadalka waa inaanad kala kooragoynoo in kasoo qaadane hadalkii lagu yidhi oo dhammaystiranna waa inaad qaadataa haddaad hadalkii kala horgoyso oo marba dhinac ka qaadato dee hadalkii waa fasahaadaya sidaa daraaddeed buu u leeyahay war bal waxaan ku leeyahay inaad dhegta usoo raarici maadaama baabku adag yahay war waxaan ku leeyahay dhegaha u raarici hadalkana ha ka kala tegin oo hadhow si aada masaladii u kharibto ha kala dhaafine waxaan ku idhi oo dhan ururi hadali hadalihiisa isu wada keen fa alqi rid naxwa maa aqulu waxaan ku leeyahay xaggiisa usoo rid assamca maqalka maqalka waxaad usoo raaricisaa waxaan ku leeyahay xaggiisa oo hadalkayga aada u dhegayso wajmac kulmi xawaashiya alkalimaati kalimaadka hareerahoodana jamcan kulmin kulmin hadalkaan ku leeyahay inaan ka kala tegine bal isna isu soo ururin oo waclam waxaad ogaataa intaasoo kalimaad oo tambiih ah ayuu ku siiyey marka ugu horeeya wuxuu kuu sheegay arrintii aynu hore u ballan qaadnay inaynu hadda soo bandhigayno oo hadda aynu bilaabayno waa arrin markaa baraarujin mudanoo warawal wixii lagu ballan qaaday maxay ahaayeen baad is odhanaysaa qalbigaaga waad soo jeedinaysaa warawal maxaa ku ballansanaya markuu ninkugu yidhaahdo waxaynu ku ballansanayn halkan ku dhiibay markiiba waxay ku gelinaysaa baraarujin iyo inaad waxa weeye si weyn usoo jeesato oo aad tidhaahid waayo soo gudbi qodob labaad markuu ku yidhahdo war aadii maqal oo hadalkaan kuleehay inaan ka kala tegin taa lafteeduna tabiih labaad bay ku gelinaysa waclam markuu ku yidhi ogow ayuha almukhaatab ka lala hadlayo waxaad ogaataa oo aan ku dhaafin oo aad si dhaba u ogaataa markuu ku yidhina lafteedu waa tabiih saddexaad waclam ogow biana aljadda awowgu duu axwaalin axwaal mid u saaxiiba inuu yahay awowgu xaalaad mid u saaxiib ah inuu yahay horta bal sidaa awow oo xaalad quroo loogu soo hagaago inaanu lahayn ee uu xaalaad u saaxiib yahay ogow umbiika waan kaaga warramayaa canhunna anhaali can tilka alxaalaat xaalaadka iyada ama can tilka alaxwaal axwaasha iyada ah xaggooda waan kaaga warramaya cala tawaali si israacsan oo isdaba joogta ayaan kaagaga warramaya marka qof kuu warramaya arrin muhima kaaga warramayo inuu mar si wanaagsan kuugu warramo iyo marba kelimad intuu kuu sheego inu ku yihahdo ta dambena saa dambaan kuu sheegi waxa habboon inuu mar si wacan kuugu yiho waayo inaad kala ilowdaabaa dhici karta markaa naadinku wuxuu kuleeyahay warartu awowgu xaalaad buu leeyahay waclam waxaad ogaataa biana aljadda duu axwaali awowgu inuu yahay xaalaad mid u saaxiiba haddaba xaalaadkii midba meel ku tuuri maaye si isdaba joog oo israacsan ayaan hadda kaagaga warramaya umbiika waan kaaga warramaya canhunna xaggooda oo can tilka alaxwaal waan kaaga warramaya cala tawaali si israacsan oo isdaba joogta ayaan kaagaga warramaya waay hadduu tilmaamaya haddaba yuqaasimu likhwa walaalada ayuu wax la qaybsadaa yuqaasimu waa la qaybsadaa alikhwata walaalaha fiihina ay fi tilka alaxwaal axwaasha iyadaa dhexdooda walaala ayuu la qaybsadaa idaa goortii buu la qaybsadaa lam yacud ilqismu qaybtu aanay ku celinaynin oo aanay kula soo noqonaynin qaybtu calayhi korkiisa biladaa wax dhib ah markaanay muqaasamadu wax dhib ah ku keenayn ee aanay dhibaato kula soo noqonaynin markaasi buu walaalaha wax la qaybsadaa yuqaasimu waa la qaybsadaa alikhwata walaalaha fiihina ay arrintaa iyada ah ama fii tilka alaxwaal axwaasha iyada ah waxbuu kula qaybsadaa idaa goortii buu la qaybsadaa lam yacud ilqismu qaybtu aanay kula soo noqonaynin caleyhi korkiisa bilaada wax dhiba markaanay qaybtu wax yeelayn ee wax dhibaataa kula soo laabanayn walaaluhu ka mid yahay oo waxbuu la qaybsadaa fataaratan marna ya'kudu waa qaataa ay fataaratan ay fataaratan uqra mar kalena ya'kudu waa qaataa hulusan kaamilan hulus kaamila oo dhamaystiran buu qaataa oo markaasina waa goorma in kaana waa haddii uu yahay naazilan mid kaga degaya oo kaga hoos maraya bilqismati bisababi alqisma qeybta iyo muqaasamada sababkeeda waa hadduu yahay mid kaga hoos maraya canhu ay cani hulusi huluskaa isaga ah huluskaa isaga ah hadduu ka hoos marayo waxa weeye huluskaa midaa la siinay in lam yakun waa haddaanu ahayn hunaaka halkaasi waa marka aanu ahayn duu sihaamin mid sahmi u saaxiiba yani lagu fardi mid farad kuwi u saaxiibka ah waa markaana joogin labadii xaaluu ku kala cadaynay in lam yakun waa haddaanay ahayn markan uu hulusu jamiic ilmaal ama muqaasamada labadaa miduu wax ku qaadanaya waa haddaanay ahayn hunaaka halkaa duu sihaamin mid sahmi u saaxiiba mid macnaha elufarada oo markaan joogin ee faqnac kaga qanac oo kaga kaaftoon biidaaxi aniga cadayntaydaa waxaad kaga kaaftoontaa haddaan naadimka ahay aan kuu caddeeyey can istifhaami wax su-aala cidda waxba a weydiin bu kuleey naadimku wuxuu ku leeyahay cid danbaad wax weydiisaaba yaanaysa cadayntaa anigu aan bayaamiyey masalada su-aal baa kaga qaafto waayo waana dhab eh si dhab ah oo aan mugdi lahayn ugu caddeeyey istifhaam dambena loogama baha marka wuxuu tilmaamayaa awowgu laba xaalo ayaa ka suuragal a markuu walaalo la joogo inay noqoto isaga iyo walaalada oo qura iyo inay noqoto isaga iyo walaalada in ahlu fara lagu heliyo waa labada xaala midu xaalad saddexaad male weliba marka shantan xaalo la tilmaamaya waa marka ay walaaluhu qolo kastaaba gaarkooda yihiin ashiiqo gaar ah liab gaar ah amaa markay isu yimaadaan masalo kaleo ku saddexayn doonaayo mucaado la yidhaahdo oo walaaladu siday inay kuwa kalena kuwa kale usoo tirsanayaan oo kuwa ashiqada ahi inay kuwa liabka ah soo tirsanayaan waktiyada qaarkood iyagaan waxbaba siinaynin ayuu inoo tilmaami doona marka wuxuu kugu yidhi hadday iyagoo kura isku noqdaan oo wax lama joogaan ahlufarada waa aljad iyo walikhwa bas hadday sidaa tahay awowga laba xaalo ta u fiican sii inaad walaalaha ku darto oo uu wax la qaybsado iyo inaad ka dayso wada walaaluhu waa ka fara badan yihiin aada thulusu jamiicilmaal siiso oo thulusaanka iyaga u tuurto meshi doonaa la qarteeda labada xaala si u dheeroosi muqaasamadu haddaba aynu ururine shan jeer bay u fiicnaantaa shan suuro shantaba kulle shuraxda waa ka wada helaysaa matniga waa shuraxda waa saare shan jeer ayay u fiicnaataa muqaasamadu saddex jeerna way u sinaataa thulusu jamiic ilmaal iyo muqaasamada wixii sideedtaa suura ka soo hara ilowba ilow thulusu jamiic ilmaal buu leeyay wax kale maa laakiin shan suuro waayo daabidkaad u dhigaysaabaa wuxuu yahay aada masalada ku miisaamayso awowga walaaladaa la joogaa hadday labanlaabkii ka yar yihiin labanlaabkii awowga hadday ka yar yihiin muqaasama u fiican hadday labanlaabkii ku sargo-an yihiinna waa isugu mid taad wax kusii saaba hadday ka bataanna muqaasamo shaqo kuma laha eh thulusu jamiic ilmaal saabidkaa waa way awowga walaalada la jooga u eego awowga hadday labanlaabkii ka badan yihiin macnaha marka awowga walaal laga dhigo hadday laba wiil wax u dhigma ay ka bataan laban laabku waa intaa bog laban laabku waa markaad walaal ka dhigto awowga laba wiil oo walaala ah oo kale hadday la joogaan waa awowga laban laabkii moogta intuu qaato labadeed bay qaadanaya haddii awowga laban laabkii ay ka yaraadaan tirada la joogtaa ama rag iyo dumar say doonaan ba isugu biiriyo awowgu muqaasan buu leeyay wax kale male shan suuraanay labanlaabkii ka yaraadaan shantaba waynu sheegi doonaa hadday labanlaabkii ku go-naadaan oo ku sar go-naadaan sida inay la joogaan laba wiil oo walaala ah iyo isaga wey waa awowga labanlaabki markaana saddex suuraa kasoo baxaysa eh kaad wax kusii saaba waa kii kale waa isugu mid midna ku kursan maayo ama thulusu jamiic ilmaalsi ama muqaasama wax kusi waa isku mid sideeddaa suura wixii aan ahayn awowgu wuxuu wax ku qaadanaya markaan elufarada joogin thulusu jamiic ilmaal sideeddaa waxay qaada shantay labalaabkii ka yarihiin aan tilmaamo waxaa la jooga walaal qura tusaale hal wiil oo walaala waa kow waa hal suuro hal gabadh oo walaala waa suuro laba inay la joogto oo laba gabdhood waa suuro saddexaad oo walaala suurada afraad inay la joogto wiil iyo gabadh suurada shanaad ee u dambaysa saddex gabdhood inay la joogaan oo shantaas suuro suuro lixaad male shantaas suuro hal wiil oo walaal ah hal gabadh oo walaal ah laba gabdhood oo walaal ah wiil iyo gabadh walaal ah saddex gabdhood oo walaal ah saddex shantaas suuro awowga muqaasama u fiican oo uu ku barsanaya inuu yidhaahdo anna walaalaa igu dara anna walaalbaana taasaa u fiican shantaas suuro saddex suurana way isugu mid oo taad wax ku siisa midna dan kama laha hadday la joogaan kow laba wiiloo walaala hal wiil iyo laba gabdho afar gabdho saddexdaas suurana suuro afraad ma laha iyaguna eh waa isugu mid oo haddaad thulusu jamiicilmaal siiso iyo haddaad muqaasamo wax kusiiso way sugna sideeddaas suuro wixii ka soo hara haddaan eluwarada joogin awowga hulusu jamiici ilmaal fii marnaba muqaasamaha ku day waayo way ka badanayaan labanlaabkii mar hadday labanlaabkii ka bataanna wax yar bay badayaan waxaa laga yaaba in boqol wiil la joogaan odaygiiba cidla dira marka ayay dhicine hadday muqaasamadu naaqusinayso huluska oo ay hulus ka hoos marinayso odayga huluskiisa sii intuu inoo tilmaamay waa intaa inta aynaan dhaafayna maanta aynu ku joogsanaynaa waa halkaa muqdo oo awowgii haddaan ehlu farad la joogin waxa weeye labadaa xaalad kii u dheeroonsi ama thulusi ama muqaasama wax kusi muqaasamadana shantaas suura un wax kusi oo waa markay walaaluhu labanlaabkii ka yaryihiin waana shantaas suuro haddii waxa weeyaan ay labanlaabkii ku sargo-naadaanna taa doontaba wax kusi waa saddex suuro haddayse sideeddaas suuro dhaafaan awowgu waxa aan thulusu jamiic ilmaal ahayn male naadinkuna siduu u tilmaamay aan mar labaad ku celin waclam ogow biana aljadda awowgu duu axwaalin axwaal mid u saaxiiba inuu yahay ogow umbiika waan kaaga warramaya canhuna xaggooda xaalaadka xalatawaalisi ifraacsan ayaan kaagaga warramaya yuqaasimu ikhwata walaalada ayuu wax la qaybsadaa fiihina ay macahuna iyaga la jirkoodu wax la qaybsadaa ama fi tilka alaxwaal sabadoo ulaqabay idaa goortii buu la qaybsadaa lam yacud ilqismu qaybtu aanay kula soo noqonaynin caleyhi korkiisa biladaa wax dhibaa marka aanay wax dhibaa ku keenaynin xaaladaasi ee aanay qaybku dhibaaqaynayn ee walaaladii aanay labanlaabkii ka badanin markaasu walaalada wax la qaybsadaa fa taaratan marna ya'kudu waa qaataa hulutan kaamilan hulus dhamaystiran oo hulusu jamiici ilmaal buu qaataa waa goorma markaasina in kaana waa hadduu yahay naazilan mid kaga hoos maraya bilqismati bisababi lqismati qeybta sababkeeda hadduu kaga hoos marayo canhu ay cani hulusilkaamili huluska kaamilka aan kuu sheegay hadduu qeybtu ay hoos marinayso oo ay wax ka yar badayso ha siinina odayga hulus kaamila siin laakiin masaa-il labadaa jeeruu sidaa wax ku qaataa waa goor isagaa kuusii cadeeyey in lam yakun waa haddaanay ahayn hunaaka halka duu sihaamin mid farad usaaxiiba mid sahmin usaaxiiba mid farad lahi waa markaanu joogin hadduu farad joogo dib uu ka sheegi doono ee faqanaca kaga kaaftoon biiidaaxi aniga caddayntayda waxaad kaga kaaftoontaa can istifhaami wax weydiina wax su-aal ah cid dambe ha weydiinina sidaa ku kaaftoon halkaa in usukoda subxana wataala